assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii shanaad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى والمضطرب قد يجامع الصحيح أما قد يجامع الصحة مضطرب صحيح إلا أرقى الغيابة وشده يعني هذه لوضع من وشكو بدلي لوضع ضبع أي رسقيهين واحد رزق أمته ليس حديث محايا لعبدو سفيان بن عيينة لقصه قال إنه نقضنا حديث هو صحيح هو ثقة هذه لقصه قال مثلا إنه الثوري نقضنا حديث هو صحيح هو ثقة وشده لكن دي واسده وحي إيمانيسة حديث مضطرب ضعيف ينقضنا markii labada nin ee isku bedelay midkood uu yahay ee aan la kala rajixi karin midkood markuu yahay daciif midkood markuu daciif yahay wajada masalan wuxuu isku bedelay ibnu lahiyaca ayaa wuxuu isku bedelay masalan sufyaan thawri tusaale wuxu mar wuxuu odhanayaa sufyaan thawri buu madaxa u taagay marna wuxuu u saarayaa ibnu lahiyaca ayib wax kale xoojiye oo labadooda aan nidhaahno riwaayadan tawrida xoog badan na ma hayno waxaan ku rajaxnay san ibnulahiacana ma hayno labada nimid waa daciif midna waxa weeye waa fiqa saasoo kale hadday dhacdo oo laga soo kufayaa marka ilaa macnaha waxa weeye laga helo wax kale xoojiya labada jaanib sidaas weya mudaribka marka sanadka unbaad madaxweyne ka dhigay laakiin mudaribu matnigana wuu jiraa mudaribka matniga waxa weeye alfaada xadiiska in iyadana uu isku badbedelo oo uu kala cadayn waayo sida qolla iyo salaata bilaalin iyo qollatayn iyo macna waxa weye waa kida aw biibdaalihi aw amase kaanad waxay ahaatay almukhaalafatu mukhaalafadu waxay ahaatay biibdaalihi raawigii bedelidiisa raawigii intuu bedelay buu mid kale ku bedelay boobkiisa walaa murajixa labadoodaa wax kala xoojiyana meeshii ma yaallo oo macnaha haddii murajix la helo ka dhankiisa la xoojiyey baa la qabsanaya كلام معناه واحد وين ولا كتورة معنا فالمضرب بالينا مضرب على بعض مضرب كنا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا مركو ضعيف كنا قلنا يو لوذا من إلى سوق صي ضعيف صحيح ما قلنا قلنا سقي معنا ضعيف مركي مضرب صحيح أنا قلنا يرى ومركي لوذا كنا قلنا وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق وقد يقع عيون على بقى الإبدال بدلدي راوي راوي لقو بدلاي عمدا كسر ودع على الغيابة امتحانا لأجل الامتحان إن الله سمعي وكذا تاسي وحي هاي مركي معناه وحوي ومضرب كنقون ايو ومركا راوي راوي لقو بدلو لونا سمعي قف درادد أما وهمي اسمه سيس درادد وقد على الراوي حدي لكن أقف الراوي أو أقف وسمعي لمن الراوي نسكو بدلو ama sanad xadiid lahaa intuu ka bedelo uu ku kale ku bedelo ukas hadduu u sameeyo markaasi oo weliba imtixaan uu ula jeedo markaasoo kaleeto mudarib lama yidhahdo mudarib lama yidhahdo waana waxa weye si aan kusoo marnay markaan soo marnay bayquuniyada maqluubkaan kusoo marnay maqluubka raawi raawi lagu bedelo ama sanad xadiid leeyahay oo la siiyo matni aan lahayn la siiyo imtixaan daraaddiidna loola jeedo oo nin macnaha muxadidiinta ka mid ah la imtixaanaya yani muxadidiinta caadadooda waxaa ka mid ahay ninka marka la doonayo xifdigiisa in la ogaado iyo siduu cilmigankaasa u yaqaano markay doonayaan inay ogaadaan intay wax isku labaan oo isku dhex qasaan oo asaaniid iyo xadiis aan lahayn matni aan lahayn isku dhex googooyaan iyay kala saar dhihi jireen ujeeda waa inuu kala sifeeyo marka mid kasta xadiis kasta iyo matnigiisa iyo sanadkiisa waa inuu isa saaro hadduu xaafid yahay haddii kaleto waa ku dhacaya ujeeda sidii macnaha soo marnay imaam bukhaari ay ku sameeyeen nimankii reer baqdaad ciraaq ay ku sameeyeen marka boqol xadiis ayay macnaha waxa weeyaan intay toban nin u kala dhiideen toban toban intay u dhiideen ayay xadiis kasta iyo matnigiisii iyo sanadkiisii bay kala bedeleen xadiis kasta waxay siiyeen sanad uusan lahayn toban nin bay u kala dhiideen marka imaam bukhaari baa imaanaya maqleen oo ciraaq imaanaya baqdaad imaanaya waana ka warhaya in la imtixaana la doonaya marka majlis weyn baa loo qabtay amaamal jamaahiir baa marka lagu weydiiyey nin baa soo istaagay markaasuu weydiiyey xadiidkii ugu horreeyey tobankii nin ee lagu sii talagalay lasii diyaariyey mid ka mid a istaagay markaasuu xadiid weydiiyey markaasuu imaam bukhaari yidhi laa acrif kii labaad buu weydiiyey markaasuu yidhi ma garanayo kii saddexaad buu yidhi markaasuu ma garanayo tobankii markuu dhameeyey buu kii kale istaagay haddana kii kalena tobankii buu dhameeyey tobankoodii nin kasta markuu tobankiisii dhameeyey imaamulbukhaarina uu leeyahay ma garanayo oo ay dhammaysteen oo farfadhiisteen oo markaa isleeyahay alalaha imaam bukhaari waa laga reeyey maanta iyuu marka bilaabay kii ugu horreeyey buu bilaabay xadiidkiisa wuxuu yihi xadiidkaagii ugu horreeyey ee sidaa tidhi ee sidaa tidhi ee sidaa tidhi ee sidaa tidhi matnigiisu sidaa ahaa khalad weeyaane saas ma ahee sanadkaasuu leeyahay sanadkiisii saxdaa buu tidhi markaasuu saaray tobankii hore markuu ka baxay buu haddana kii labaad usoo gudbay tobankoodiiba tobankoodii xadiid buu sidaa kaga baxay boqolkii xadiid buu mid kasta sanadkiisii kusoo celiyey saxda ah markaasay kulligood u wada quduuceen oo u ictiraafeen jalaaladiisa iyo macnaha waxa weye fannigan siduu u yaqaano xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay yacni kitaabkiisa waxaa umaleha muqadimada wuxuu ku leeyahay hadisaariga wuxuu ku leeyahay la yaab ma laha buu leeyahay imaam albukhaari inuu xadiid kasta matni kasta iyo sanadku lahaa uu isku celiyo oo axaadiista uu saxo la yaab ma aha buu leeyahy maxaa yeele xaafid buu ahaa sanad kasta iyo matni kasta wuu xifdisnaa laakiin waxaa la yaab le buu leeyahay oo wax lala yaabaa boqolkii xadiid wuxuu u qabtay oo halkii jalsa ku qabtay qaabkay khalafka u ahayeen xataa waa u qabtay ujeeda horey muusan usoo daraasin qaabkii ay u sheegeen xataa khaladka ahaa iyo sanadkii iyo xadiidkii isa saarnaa qaabkii khaladkaabuu xataa u qabtay maarka markaasuu mid kasta intuu yidhi sidaasaa tidhi iyuu yihi saasi waa khalada sidaas wey taasaa aada loola yaabaa buuhi maarka wax lala yaabo ayaa buu le marka sidaas wey marka imtixaan ahaan haddii loo sameeyo lama yidhaahdo markaa mudarib lama yidhaahdo waana banaan tahay bayleeyihi culimadu haddii imtixaan loola jeedo waxaase shardi ah markii imtixaanku dhammaado in xadii axaadiista la saxo oo matnigoodii iyo sanadkoodii saxdaa la isku celiyo markii imtixaanku dhammaado waqad yaqacu inuu dhacaa laga yaabaa alibdaalu bedelidii camdan kas inay u dhacdaa laga yaabaa imtixaanan imtixaan daraadiina inuu dhacdaa laga yaabaa haddii marka imtixaan daraadii loo sameeyo maxaa lagu tilmaamaya wuxuu leeyahay xaafid yacni waxa weeyaan haddii horta kas loo sameeyo oo imtixaan loola jeedin waa mawduucu gelaya waa kii xamaad ibnu yani xamaad nasiibi kii aan kusoo sheegna haddii loo sameeyo halad ahaan iyo gaf ahaan hadduu u dhacana wuxuu gelayaa maqluubka ama wuxuu gelayaa buu leeyahay mucallalkuu gelaya haddii kas iyo imtixaan loo sameeyona ibdaalku gelinaya laakiin culimada qaar waxay gelinayaan yani qismulmaqluubka ayay gelinayaan xataa imtixaanahan haddii loo sameeyo maarata aw bitakyiirin maca baqaa'i siyaaqi falmusaxafu walmuxaraf aw bitakyiirintaasi waxay ku xidhan tahay aw amase kaanat waxay ahaatay mukhaalafadii bitakyiirin doorin maca baqaa'i siyaaqi qaabkii oo baaqi a lala qabo qaabkii oo jooga oon qaabkii la bedelin ayaa haddana wax la dooriyey waxbaa la bedelay hadday sidaasoo kale noqoto falmusaxafu walmuxaraf baa la yidhahda ayib haddii qaabkii joogo oo qaabkii weli waaan wax laga bedelin waxaa la dooriyey muxuu yahay laba mid buu noqonaya waxaa la dooriyey hadduu yahay dhibcihii yahay xadiidka dhibcihiisii ayaa la bedelay maujeeda haddii dhibcaha ay ka timid bedelka meesha ku yimid wuxuu marka noqonaya xadiidkaasi musaxaf baa la yidhahda ataصxiif taصxiifaat lmuxadidiin waa ka maarata caskari iyo keyrkood ay leeyihin kitaab noocaas oo kaleeta maujeeda ama raawiga magaciisii baad xara waxaad bedeshay dhibcihii baad bedeshay ama xadiidkii baad dhibcihiisii bedeshay waa khatar wey tasxiifka khatar wey yani waxaa kamid ah daraaibta ay meeshan taad iga sheegaan waxay yidhaahdeen nin baa macnaha wuxuu akriyey xadiidkii alxabatu sawdaa dawaaun min kulli da yaa nin baa wuxuu u akriyey alxayatu sawdaa dawaaun min kulli da u tasxiifiyey ujeeda alxayatu sawdaa saas u akriyey markaasaa wuxuu u qaatay abeesada madow i abeesada madow waxay daawo ka tahay cudurkas waxay marka yidhahdaan uu qashay markaasuu cunay markii baa ugu dambaysay asbaxat xadba tasxiif baa dilay ninkaa marka yaa sabab u noqday tasxiif baa sabab u noqday lafdi macnaha waxa weeyaan dhibic uu bedelay ayaa macnaha waxa weeye sabab u noqday haddii takyiirku marka uusan qaabkii ahayna laakiin uu yahay dhibicda musaxaf baa la yidhahdaa kitaab gooni uga hadashaana ayib wuxuu noqday marka takyiirkii iyo doorintii meesha ku dhacda waxay noqotay xarakadii dhibcihii waa joogaan laakiin xarakadii baa isbedeshay ood bedeshay macnaa raawigii bedelay ama kordhig buu hoosi ka dhigay ama waxa weye goditaan buu kordhig ka dhigay adigu waxa weye haddii takyiirka meesha dhacayna uu yahay xarakada xaggeeda hadduu ka yimidna waxaa la yidhahdaa muxaraf baa la yidhaahdaa muxaraf baa la yidhahda taxriifku marka wuxuu u noqonayaa xagga shakliga iyo xarakada tasxiifkuna wuxuu u noqonayaa xagga dhidicda khaladkay ku yimaado saasay marka kale noqonaya raawigii marka hadduu khilaafo oo khilaafkiisu uu halkaa yahay dhibcaha yahay waxaad ku magacoodaa xadiidkiisa musaxaf ku magacow haddii khilaafkiisu uu yahay uu ruwaadda kale ku khilaafay xagga xarakada ay tahayna isagana waxaad ku magacowdaa maalan waxa wey isagana waxaad ku magacowdaa maaragtay muxaraf maalan kaa tusaaleed waxa weeye xabaan nin la yidhahdo yuu xibaan ku magacaabay maalan xabaan buu xibaan ku magacaabay waa taxriif ujeeda taxriif wey maalan aliimaan meel ahayd waa alaymaan ka dhigay waa taxriif waakada yani waxa wey amilada meesheeda insha allahu tacala ayaad ugu tegeysa aw bitaqyiirin aw kaanat waxay ahaatay mukhaalafadii bitaqyiirin bedelid ayay ahaatay mukhaalafadii waxay dhacday bedelid yani shay la dooriyey maca baqaa'i siyaaqi qaabkii oo jooga lala qabo qaabkii waa joogaa oo qaabkii lama bedelin haddana meeshii waxaa dhacay yani doorin baa dhacday wax la dooriyaa dhacay falmusaxaf waxaa le marka fain kaana tagyiiru yani haddii bedelidu ay tahay binuqad dhibcaha hadday tahay falmusaxaf wain kaanat bishakli falmuxaraf saas wey marka mukhaalafadii markana saasuu kugu kala qaaday mukhaalafadu intaa mid ka mida wey hadday mukhaalafadu ay siyaaqa tahay mudrajulisnaad baa la dhaha haddii mukhaalafadu ay tahay matni marfuuco mid mawquufa la dhex geliyo mudrajulmatni baa la dhaha haddii shay horeeyo la dibdhigay ama mid dambeeyo la hormariyey ay noqotona waxaa la yidhahdaa maqluub baa la dhaha mukhaalafadu hadday tahay raawi meesha lagu ziyaadiyey oon meesha ku jirinna waxaa la yidhahdaa almasiid fii muttasil ilasaniid haddii raawi raawi lagu bedelay wax kala rajixi kara aysan jirinna mudarib baa la yidhaahdaa haddii ay tahay ziyaadadu yacni bedelid hadday tahay baan ujeedaa siyaaqii oo jooga siyaaqii oo jooga haddii ay dhibcaha ku dhacdo waxaa la yidhaahdaa musaxaf hadday shakligii xarakada ku dhacdana waxaa la yidhaahdaa muxaraf baa la yidhahdaa wallahu aclam sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayaqulu lmualifu raximah llah wla yajuuzu tacamudu تغيير المتن بالنقص والمراد فيه إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الكتب وبيان المشكل waxaa inoo dambeysay oo uu sheekh ku soo dhex jiray marduudkii iyo qaybihiisiibuu kusoo dhex jiray asbaabta raddiga keenta marka toban buu wuxuu ka dhigay ima lisaqطin wa ima liacnin waa kii kusoo yidhi saqadkii wuu ka soo baxay acnigii ayaan kusoo dhex jirnay oo toban uu ka dhigay acnigii ayaa marka inoo dambeeyey wuxuu ku dhex jiray marka mukhaalafadii buu ku dhex jiray mukhaalafadii markuu macnaha waxa weye wax ka sheegay ayaa marka wuxuu ku dhex daray masale kaleeto laba mas'alo oo la yidhahdo mina ikhtisaaru lxadiid la yidhaahdo midna la yidhaahdo riwaayat alxadiidi bilmacna xadiidkii oo lasoo gaabiyo oo jumlada adigu aada uga baahan tahay aada ka soo qaadato iyo xadiidkii oo macnihiisii aada ku wariso lafdigiisii warin mayso laakiin macnihiisii baad u samayn alfaad adigu markaasi aada abuurtay labadaa masalo macnaha waxa weye soo dhexay walaa yajuuzu tacamudu taqyiiri ilmatni walaa yajuuzu ma banaana buuri tacamudu tagyiiri lmatni matnigii doorintiisa in loo qasto ma banaano oo u kas macnaha loo sameeyo binaqsina lagu dooriyo yarayn ama gaabin lasoo gaabiyo waalmuraadifi mid la macnaha lagu dooriyo naqsiga waxaa loola jeedaa xadiidkii ood soo gaabiso ood qayb ka mida soo qaadato qaybtii kalena aada kaga tagto ama muraadifkana waxaa loola jeedaa xadiidkii lafdigii xadiidku uu ku soo aroraya alfaadiisii kuwa la macnaa inaad booskoodii ku bedasho ood macnaha ku wariso xadiidka ma banaana marka arrintaasi ilaa licaalimin nin caalima unbay u bannaan tahay nin yaqaana bimaa shayga yuxiilu lmacaani macaanida bedela nin luqada carabiga si fiican u yaqaana oo garanaya waxyaalaha macaanida bedelaya alfaada iyo madluulaadkeedii waxyaalahay kutusayaan garanaya ninkaa unbay u bannaan tahay laba masalo sheekhu meesha kaga hadlay labada masalo midda koowaad waxa weeye ikhtisaaru lxadiid waa meeshuu ku yidhi binnaqsi waa ikhtisaaru lxadiid macnaheeduna waxa weeye xadiid baa matalan wuxuu ka kooban yahay dhowr jumluu ka kooban yahay jumla matalan waxay ka hadlaysaa tusaale ahaan salaaday ka hadlaysaa shuruudu salaadu matalan ka hadlaysaa jumlada matalan waxay ka hadlaysaa zaki ka hadlaysaa labada labaduna waa isku hal xadiid jumlo kaleetana matalan beeca ka hadlaysaa kulligoodna waa isku wada xadiid ma banaan tahay markaa inaan xadiidkii ka soo qaato jumladii uun markaa anigu aan rabay ee xukumka aan ka hadlayo khusaysay mawduuc aan ka hadlayo khusaysay ee ahayd matalan jus-iyadii salaada bas inaan soo qaato oo nintii kale iskaga imaado ujeeda meel beeca markaan marayana jus-iyadii beeca ku tacalluqday iyadana aan ku sheego oon xadiidka intiisa kale aana sheegin ujeeda zake markaan joogana jus-iyadii zakada ku tacalluqday baan sheegaya ikhtisaarka sidaasaa la yidhahda xadiidkii oo jus-iyo ka mida lasoo qaato intii kaleetana laga yimaado oo macnaha la iska dahay ma banaan tahay arrintaas waxay u banaan tahayba marka yidhi horta masala khilaaf baa ku jira culimada isku khilaafseen qaar baa diidan laakiin waxa weeye sida loo badan yahay way banaan tahay laakiin hal shardi bay ku banaan tahay shardigaasi waxa weeye ninka soo gaabinaya xadiidka ee kala goynahaya qaybna qaadanaya qaybna ka tegaya ninka noocaasoo kale waa inuu yahay nin yaqaana madluulaatu lalfaad alfaada iyo waxyaalahay ku tusinayaan iyo macna yaqaano waxaa sidaa loo leeyahay yacni si xadiidkii oo isku tacalluqa oo jumladan uu soo qaatay midii ka horreysay ay ku xidhan tahay suusan usoo kala goynin ujeeda matalan jumlo mustasnaa iyo mustasnaa minhu ah suusan usoo kala goynina tanna usoo qaadanin tanna uga tegin daraaddeed baa waxaa loo leeyahay waa inuu macaanida yaqaano waxa macnaha bedelayana waa inuu garanayo ujeeda sidaa daraaddeed jumlada uu soo qaatay waa inayna ku tacalluqinaysan ku xidhnayn tii uu ka yimid waa inaysan isku xidhnayn oy kala yihiin si xagga macnahooda marka la fiiriyo iyo sidaysan isugu xidhnayn xataa luqa ahaan iyo carabi ahaan yacni icraab ahaan say says markii la fiiriyo dhankaa laga fiiriyo waa inay laba xadiid oo kala madax bannaan oo kale yihiin xadiid mustaqil oo mawduuc mustaqila ka hadlaya iyo mid kaleetoo xadiid mustaqil oo mawduuc kale ka hadlaya sidaasoo kale waa inay yihiin maa saasoo kale hadday tahay ninka soo gaabinayana uu yahay nin yaqaana alfaada carabiga iyo waxyaalahay kutusayaan iyo siday isu badbedelaan iyo macnaha waxa bedelaya hadduu garanayo uu yahay waa bannaan tahay saasaa loo badanya saasaa loo badanya waxaad arrintaa aada uga dareemaysaa kitaabka imaam lbukhaari saxiix ujeeda xadiid buu halkan kusoo aroorinaya baabu salaad buu joogaa xadiid buu kusoo aroorinaya qayb buu ka sheegay xadiidkii markuu joogo baabu zakaadoo kale markuu joogo isagoo intii ka dheer buu haddana keenaya ama zakaad qayb ka miduu soo aroorinaya beyc markuu joogo haddana qayb buu soo aroorinaya wahaakada inta badanna waxaa loo sameeyaa markaad doonayso alistidlaal walixtijaaj inaad xadiidka deliishato markaad doonayso sidaasaa loo sameeyaa maana marka waa bannaan tahay laakiin bishardi shardigaasaa ku xidhan oo macnaha waxa weeye ninka soo gaabinaya waa inuu yahay nin yaqaana madlulaalatu lalfaad waa inuu yaqaana waxa uu soo gaabiyey iyo qaybtuu soo qaatay iyo qaybtuu ka yimidna waa inaysan wax calaaqaa ka dhaxaynin oo sidii laba xadiid oo kale madax bannaan oo kale ay yihiin saas oo kale haddii ay tahay ikhtisaaru lxadiid waa bannaan tahay marka ayib masala waa midaas mas'alada labaadi waxa weeye iyaduna riwaayat lxadiidi bilmacnaa xadiidka oo macno lagu wariyo ujeeda lafdigii xadiidku uu ku yimid ma ku warinaysid laakiin waxaad ku warinaysaa lafdigii lafdi la macnaa muraadifka miduu ula jeedo way maali leanna muraadifka waxa la yidhahdaa laba shay oo isku macno ah laba lafdi oo isku macno ah ayaa waxaa la yidhahdaa muraadif la yidhahda ujeeda muraadifka sidaas oo kalaada marka ayagoo matala waxa weeye lafdi ahayd yaa lafdigii intaad ka bedeshaa waxaad xadiidkii ku warinaysaa lafdi kale oo la macna ama jumlo kale oo la macno oon tii hore ahayn ayaad ku warinaysaa macnaha lafdigii nebiga sal alla alay waslam ka soo arooray adigu ku warin maysa laakiin waxaad ku warin lafdi kaleetoo la macnaa ma banaan tahay midaas ayadana dood aada u dheer baa kab taagan laakiin waxaa loo badan yahay oo aktar ay jumhuurtu qabaan inay bannaan tahay riwaayat alxadiidi bilmacna ayadana waxay u bannaan tahay ninkii lasoo tilmaamay ee ahaa العالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني ninka yaqaano waxyaalaha macaanida bedelaya alfaada iyo macaanideedana garanaya ninkaasi u banaanta maxaa yeelay hadduusan madluulaatul alfaad aqoonin oo yidhaahdo haddana xadiidka macnaan ku warinaya macnaan ku warinaya hadduu yidhaahdo waxaa laga yaabaa laba lafdi oon isku macnahayn inuu isku bedelo sidaas daraaddeed ayaa shardigaas marka loo dhigay maa saas wey macnaha waxay ka dhigan taha oo kaleeto sheeko masalan xadiidku waxaad dhegeysatay masalan ka socota masaajidka oo ujeeda sheekadaas markaad sheegi rabto laba wejiba waa furan tahay weji waxa weeye inaad alfaadii la adeegsaday aada sidooda u qabato waa sida fiican wey wejina waxa weeye qisadii meesha ka dhacday inaad adigu alfaadaada ku wariso ujeeda oo adigu macnaha waxa weeye yacni jumlooyin iyo taraakiib adigu aada abuurtay laakiin macnihii gudanaya inaad ku gudato macnaha waxa weye arrintii meesha ka dhacday labada arrimood wey waxaa marka laisku waafaqsan yahay haddii lafdigii nebiga ka soo aroray sal l slam uu ninku ku gudan karo xadiidka oo usan macno ku warinayn laakiin lafdigiisi uu ku wariyo in ay middaasi wanaagsan tahay waa laisku waafaqsan yahay laakiin ninkii aysan suurtagal u ahayn macno ma ku warin karaa sida loo badan yahay iyaduna waa bannaan tahay waxaana loo daliishanaya inay bannaan tahay shareecada islaamka waa bannaan tahay in macnaha waxa weye luqa kale lagu turjumo sida hadda aan lagu turjumayn oo kaleeto ujeeda in dad aan luqada carabiga aqoonin kutub kitaabka tafsiirka luqa soomaaliya loogu tarjamo ama luqa sawaaxiliya loogu tarjamo sooma banaan waa banaan tahay sida macnaha culimada isku waafaqsan mar hadday taasi banaan tahay alriwaaya bilmacnaa wax kale ma ah ma ujeeda waa lafdigii nebiga oo uu luqa carabiga lagu tarjamay luqada carabigana kaga habboon bedelamaa luqaadkii kale ay ku banaanaatay luqada carabiga kaga habboon baa laleeyahay sidaas daraaddeed alriwaaya bilxadiid sida loo badan yahay way banaan tahay laakiin ninkaasay u banaan tahay yacni khilaaf baa ku jirtiro qaar baa waxay leeyihin ninkaay u banaan tahay keliyata waa ninka lafdigii xadiidka halmaamay laakiin macnihiisii xusuusan qaarna sidaa cagsigeed bay leeyihin laakiin sida loo badan yahay waxa weeye inay u banaan tahay nin kasta oo caalima oo alfaada yaqaana lafdigu isku bedelayo iyo qisada iyo xadiidka alfaaduu ku gudanayo iyo jumlooyinkuu ku gudanayo iyo kuwii hore waxay ahaayeen nin yaqaana keliyatay u banaan tahay laakiin nin jaahila uma banaano oon aqoonin madulaat lalfaad sidaas weya walaa yajuuzu ma banaana tacamudu takyiiri lmatni matniga doorintiisii oo loo qasto uu kas loo sameeyo macna ma banaana binaqsina lagu dooriyo binaqsi jaari majruurku wuxuu ku tacaluqayaa takyiir ma banaana matni doorintii kas loo dooriyo ma banaana binaqsina lagu dooriyo gaabin matnigii lasoo gaabiyo oo macnaha laga soo kala tago qayb ka mida lasoo qaata qaybna laga yimaado waa ikhtisaarkii wey walmuraadifi lagu dooriyo mid la macnaa oo booskiisii lagu bedelo ama jumlo la macnaa ama kelimo la macnaa booskeedii dhigtay iyadana waxaa nihi waxaa lagu magacaabaa riwaayat alxadiidi bilmacnaa labadaasi midna ma banaana buu ku yidhi ilaa licaalimin nin yaqaana mooyaane nin kale uma banaana bimaa shay yaqaana yuxiilu lmacaani macaanida wareejinaya wax macnaha bedelaya wixii macno bedelaya nin yaqaano unbay u banaan tahay laakiin ninkaan aqoonin waxyaalaha macnaha bedela iyo alfaadu siday muraadifka isugu tahay iyo lafdigii meeshan ku habboonaa iyo waxyaalahay alfaadu ku tusinayso ninkaan aqoonin uma banaana maxaa yeele waxaa laga cabsanaya inuu is yidhaahdo xadiidkii nebiga sal alla alay slam macno ku wari oo uu macno faasida ku wariyo alfaad faasida inuu adeegsado ayaa laga yaabaa cabsitaa laga qabo daraaddeed baa marka isaga loo banaynin maala ninkaa kale la kama banaan waxaase la isku waafaqsan yahay mar kasta inay wanaagsan tahay in macnaha waxa weeye lagu wariyo lafdigii xadiidka uu lahaa si loogaba nabadgalaba maara alqaadi ciyaad iyo keyrkii waxay leeyihin baabkaa dhan in la xidhaa wanaagsan bay leeyihin riwaayat alxadiidi bilmacnaa isagoo dhan in albaabka loo xidhaa wanaagsan buu leeyahy leanna wuxuu leeyahay haddaan sidaas la dhihin oo baabkaa la furo nin walba oo isu malaynaya inuu luuqada yaqaano ayaa maaragtay is ismoolahaya inuu luuqada yaqaano hase yeeshee aan aqoonin ayaa iska soo dhexgeli buu leeyahy maarata markaasu waxa weye xadiidkii isku dayay inuu macno ka wariyo isla markaana isla isagoo carabigii baa luqadii baa taqaanaa iyo wixii macnaha bedelayay mana yaqaan marka baabka dhan ba in la xidho ayaa wanaagsan buu leeya marka fain khafiya almacnaa macnihii hadduu qarsoonaado ixtiija waxaa loo baahday ilaa sharxi alghariibi hariibka sharxiisii kii macnihiisu qarsoonaa ee macnihiisa aan la aqoonin sharxiisaa loo baahan yahay wa bayaani almushkil kii dheeh gashanaa ee macnihiisa isagana aan la garanaynin isagana caddayntiisii baa loo baahanaya wuxuu ku leeyahay xadiidka matnigiisii haddii ay ku soo aroorto kelima macnaheedu hariib yahay hariibka waxaa loola jeedaa macnaha macnaheeda lama fahmayo waxayna kelimadu hariib ku noqon kartaa yacni waxa weeyaan isticmaalkeedoo yaraada ujeeda isticmaalkeedoo yaraada kelimo noocaas oo kale haddii xadiidkii ay soo aroorto waxaa loo baahan yahay markaa in hariibkaa la sharxaa loo baahan yahay kelimadaa hariibka in la sharxo macnaheedu waxa weye waxaa jira cilmi la yidhaahdo cilmu hariibi alxadiid oo ka hadla xadiidka kelimaadka hariibka ah ee macnahoodu uu adag yahay ee ku soo aroora ma ujeeda macnahoodu macnaha waxa weye uu adag yahay ee u baahna in la sharxo kutub noocaa ka hadasha iyo fanni noocaa ka hadlaa jira waxaa lagu magacaaba marka hariib ulxadiid baa la yidhahda kutub fara badan baa laga alifay marka yacni cinaayada ay culimmadu siiyeen yani waxa weeye xadiidka nebiga sal alla alay waslam ayay ka mid tahay sida qur-aankaba kutub hariibkiisa ka warranta ay jirto qur-aanka hariibkiisa kutub bay culimmadu ka alifeen waa fanni hariibka sunnadana ayadana kutub baa laga alifay sidaas weyaan kitaabta waxaa ka mid ah horta kitaabta ugu mashhuursan ee ugu horreeyey abu cubayd alqasim ibnu salaam ayaa kitaabka macnaha waxa ugu caansanaa kitaab khabiir hariib alxadiid la yidhaahdo ayuu leeyahay waxaa ka dambeeyey isaguna oo macnaha waxa weye isaguna alifay abu cubayd alharawi oo isaguna wuxuu leeyahay kitaab la yidhahdo alghariibeyn alghariibeyn macnaha waxa weye hariibu lkitaab wa hariib sunna weeyaan waxaa ka dambeeyey isagana zabakshari rasu lmuctazila fii casrihi ninka iskale kitaabka la yidhaahdo kitaabkii tafsiirka ahaa muxuu ah alkashaaf ninkii iskale ahaa kitaab buu leeyaha la yidhaahdo alfaa'iq fii gariib alxadiid waa isagana waa matbuuc kulligood oo dhan waxaa soo ururiye waxay macnaha waxa kutubtooda ku qoreen oo dhan ibnu nasiir fii kitaabihi annihaaya fii gariib alxadiid waa kitaab matbuuca shan mujalad wey taqriiban marka wixii qariib xadiideed u baahato xaafid wuxuu leeyahay waxbuu ka tegey buu leeyahay waxbuu ka tegey culimada qayb ka mid ah marka ka tabageeyey wuxuu ka tegey marka wuxuu leeyahay xaafid iyo kayrkiiba kitaabka hariibulxadiid lagu alifay kitaabka ugu fiican waxa weye waa kitaabka in alla intii ka horreysay waxyaalaha sheegeen iyo waxyaala kale aduu ku daray ayuu macnaha ku qoray kelimada qariibku marka kuu sheegay waxaa marka ku alifan yahay yani waxa weye calaa tartiibi alxuruuf alhijaa'iya maujeeda masalan kelimaad doonaysaa inaad kala soo baxdo kelimada iyada waa inaad fiiriso xarafka ugu horeeya iyo xarafka qaabkaas ku alifay wuxuu ka ohan masalan xarfu da xarfu ta xarfu ljiim say isugu xigaan marka kelimadaada waxaad fiirinaysaa xarafkaa kuugu horeeya halkaasaad marka raadinaysa markaasu wuxuu kuu soo aroorinaya kelimadii iyo xadiidka kusoo hortaya macnaheedii buu kuu sheegay saas weeye marka qariibulxadiidka marka cilmi noocaasa weya ayb wabayaan almushkil iyadana waxaa loola jeedaa mushkilku waxa weeye waa kelimo aan isticmaalkeedu yarayn oo aad loo isticmaalo laakiin macnahay ku tusayso waa macno daqiiq ah waa macno daqiiq oon mashhuur ahayn oo in lagu fahansiiye u baahan ayadana kutubta mushkil alxadiid la yidhahdo ayaa ka waran kutub noocaa waa lifin baa jirta jumalka ama taraakiibta ama mufradaadka macnahooda ay ku tusayaan uu daqiiqa yahay oon si deg dega loo fahmi karin ayadana kutub ka hadashaa jirta waa kutubta mushkila xadiidka la yidhaahdo waxaana iyagana ka alifay ataxaawi iyo khataabi iyo ibnu cabdilbar iyo kayrihim kutub ayaguna ku leeyahay baabkaana kitaabbaa isagana laga alifay halkaasaa wanaagsanaysa marka mushkilka waxaa la yidhahdaa waa kelimo isticmaalkeedu badan yahay hariibka kelimada hariibkii isticmaalkeedu ma badno isticmaalkeedaa yar mushkilkana waxa weeye isticmaalkeeda badan laakiin waxa weeye labadoodaba macnahoodaa qarsoon waxay ku tusayaan ma cadda in lagu caddeeyaad marka u baahanta oo lagu sharxamaa saas wey yacni waxay ka mid tahay maadaama mawduuca dhan kitaabku u alifan yahay ay ku saabsan tahay xadiidka rasuulka sal alla alay waslam matnan wa sanadan yani wuxuu kuu til tilmaamayaa yani funuunta ka baxday iyo mid kasta meeshaad u dabageli lahayd kelimo qariiba markaad u baahato xadiidka nebigu kusoo aroortay sal alay wasalam intaadan kutub luga u kicin oo lisaan lcarabi aadan u kicin maaragtay almuxiiq iyo intaadan aadin kutubta gaarka u ah waa inaad u aadid maujeeda waa inaad nihaaya halkaa waa inaad u kacda faaiq iyo markaa kadib kutubta luqada aad kaalmaysato maarata saas weeyaan fain khafiya almacnaa macnihii hadduu qarsoono kelimada macnaheedii ama jumlada macnaheedi hadduu qarsoono ixtiija waxaa loo baahday oo loo baahan yahay ilaa sharxi algariib gariibka halkaa ku soo arooray in la sharxo wa bayaani lmushkil soomaalidu waxa weeye baabkay aada ihtimaamka usiiso waa ariib gariib alxadiidka wey ujeeda yani waxa weye daraasada khaasatan xadiidka la daraaseeyo waxay u badan tahay markaad u fiirsato ihtimaamka la siinayaa gariibkaasi iyo sidii luqa soomaaliya lagu fahmayaa bas aada baan faniga macnaha waxa wey ugu dhareyna waxaad arkaysaa nin umahaadka intuu ka bilaabay awalka ilaa nihaayada uga baxay xadiidka isasaarkiisa unbuu garanaya iyo qaala rasuullahi iyo waxa wey dabada looga baxo iyo macnaha luqada soomaaliya lagu lagu tarjamo maara haddii marka waxa weeye qaybaha kale aysan la soconin manfacadiisu waa iska yarta fiqigii hadduusan la soconin ousan sanadkii iyo daraasadiisii la soconin manfacadiisu waa qaliil jiddan saas daraaddeed xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay fii muqadimati nukat wuxuu leeyahay ninka qariibulxadiidka yaqaana haddii uusan inta kale aqoonin muxadis lama dhaha buu leeyahy muxadis in la yidhahdo aada buu uga fog yahay buu leeyahy maarata wa bayaani lmushkil mushkilkii garashadiisii ayaa loo baahan yahay isagana in la sharca macna uma aljahaalatu wa sababuhaa ana alraawiya qad takturu nucuutuhu halkaa iyadana mukhaalafadii baan kaga soo baxnay intaasoo dhan taxta almukhaalaf uu geliyey ilan waxaan kusoo dhex jirnay wujuuhu dacnigii baan kusoo dhex jirnay wujuuhu dacnigii ayaan kusoo dhex jirnay ayib uma markaa kadib aljahaalatu weeyaan waa sababkii sideedaad ee asbaabtii dacniga ka mid ahaa aljahaalatu wey wa sababuhaa sababkeeduna waxa weeye ana araawiya raawiga qad takturu inay badataa laga yaabaa nucuutuhu sifooyinkiisu inay bataan baa laga yaaba ee tilmaamihiisu fa yudkaru markaa lagu sheego bigayri maa shay kayrkii ishtahara uu ku shuhroobay bihi maagaba ligaradin ujeeddo uun loogu sheego wasanafuu waxayna ka alifeen fiihi midkaa isagaa almuwadex kii cadaynayey bay ka alifeen almuwadex fanniga la yidhahdo ayay isagana ka alifeen waqad yakuunu inuu hadaa laga yaabaa raawigii muqilan mid xadiidka yareeya oon xadiid badnayn wax yarbuba wariyeyba oo falaa yakturu ma badanaya markaa alakhdu qaadasho canhu raawigaa laga qaato waxaa kaloo iyadana keenta jahaalada in raawiguba xadiid badan uusan lahayn sidaa daraaddeed qaadasho laga qaatay iyo ardo uu yeeshaa waa iska yaraato maxaa yeelay yacni wuxuu haystaaba iska yar wuxuu haysta mar hadduu yar yahay cid ka qaadataay waa iska yaraanaysaa marka wasanafuu waxay ka alifeen fiihi midkaa isagaana alwuxdaan kitaabta la yhahda ka alifeen ama macnaha waxa baabka fanniga la yhahdo alwuxdaan ayay ka alifeen marka aw amase laa yusamii ma magacaabayo اkhtisaaran law laa yusamaa aw laa yusamaa اkhtisaaran mise laa yusamii bu idin leh samaa mia ayb aw laa yusamaa lama magacaabayo raawigii ikhtisaaran soo gaabin daraaddeed uu iska soo gaabsaday markaasuu raawigii iyo la magacaabin wa fiihi isaga dhexdiisana waxaa ahaaday midka almubhamaatu isagana mubhamaadka laga alif meesha wuxuu gelay dacnigii raawiga lagu duray jahaalo lagu duray oo la yidhi waa nin majhuul ah lama yaqaano mar haddaan la aqoonin oo la yidhahdo ninkani waa majhuul xadiidkiisu waa daciif waana dacni loo soo jeediyey raawiga ayib seebuu marka raawigu majhuul ku noqon karaa sidee markuu noqdo ayaa la odhan karaa raawigaasi waa majhuul wuxuu leeyahay saddex arrimood mid ka mida ayuu raawigu majhuulku noqon karaa waa midda koowaade waxa weeye raawigu wuxuu leeyahay waa nin mashhuura waa la yaqaanaa waa nin macruuf ah laakiin magacyo badan buu leeyahay marna nays buu leeyahay mar kunyuu leeyahay kunyooyin fara badan buu iska yeelan naanaysyo badan buu iska yeelan magacyo badan buu leeyahay ma ujeeda markaasaa magacyaha qaarkoodna waa lagu yaqaanaa qaarna waa u qarsoon yihiin oo looma yaqaano raawigii baa marka wuxuu ku sheegayaa magacaan lagu aqoonin buu ku sheegaya magac uusan caan ku ahayn ayuu ku sheegahayaa markaasaa waxaa loo malaynayaa inuu nin aan la aqoonin yahay ma ujeeda nin aan la aqoonin uu yahay wuxuu ku midaaliyay xaafid ibnu xajar ninkii la odhan jiray maxamed ibnu bish maxamed ibnu saa'ib ibnu bishri ilkalbi ma ujeeda mar waxaa la yidhahdaa buu ihi maxamed ibnu saa'ib ibnu bishrin ilkalbi mar waxay dhahayaan buu yidhi maxamed ibnu bishrin oo awowgii bay u tiirinayaan marna qaarkoodna waxay ku magacaabayaan assaa'ib ibnu bishrin alkalbi bay qaarna iska odhanayaan oo magacii aabihii bay u bixinayaanba qaarna waxay kunyo uga dhigayaan abanadir qaar waxay kunyo uga dhigayaan abaa saciid qaar waxay uga dhigayaan abaa hishaam ma ujeeda intaasoo kunyo iyo magacyaha faraha badan buu ku soo arooray ayib isaga daatadiisa nin la yaqaano wey waana nin daciifa nin daciifa wey waa la yaqaanaa marka laakiin waxaa keenaysa in majhuul la yidhaahdo meelaha qaarkood raawigii ma odhanayo maxamed ibnu saa'ib ibnu bishrin ilkalbi ma odhanayo laakiin wuxuu leeyahay xadaanii abu saciidin ayib muxadidiintii marka waktigaa joogay abu saciid waa baarhaya abu saciid oo hebel uu ka warinayo sheekhiisuna hebel yahay xaggee adduunyada kaga nool yahay waa maxamed ibnu saa'ibkan meesha joogeen la yaqaanee daciifkaa wey ma ujeeda laakiin dhibaatada waxaa keentay tilmaanta uu ku tilmaamay baa lagu garan lahaya markay saasoo kale u garan waayaan muxadidiintu marka waxay u malaynayaan nin kaloo la aqoonin markaasaa waxay odhanayaan majhuul ma ujeeda saasaa keenta marka waa asbaabta keenta ninka in majhuul lagu xukumay ka mid tahay tilmaamihii lagu yaqaanay muxadidiintu u yaqaaneen kuwo aan ahayn oo u qarsoon ayaa macnaha lagu magacaabay ma ujeeda saas wey taasi waa midda koowaad oo kuu sheegay baabkaas marka kutub ka hadashaa jirta kutubtaa waxaa lagu magacaabaa almuwadax liawhaami اljamci waاtafriiq kutub noocaas oo kale ay yidhahdaan almuwadix liawhaam اljamci wاtafriq khaiib albaqdaadi ayaa kitaabka alifay magaca leh waxaana ugu horeeyey isagana oo ka alifay cabdilhani ibnu saciidin اlmisri kutub noocaadaad ka hadashaa jirta markaasaa waxay ku odhanayaan kutubta noocaasi abu saciidka halkaa lagu sheegay waa maxamed ibnu saa'ib abunadir haddii lagu yidhahdana waa un isagii asaa'ib ibnu bishrin hadday ku yidhahdana waa isagii maxamed ibnu bishrin hadday ku yidhahdana waa isagii ujeeda way kuu soo ururinayaan marka kutubta nooca uga hadasha ayaa waxaa la yidhahdaa almuwadax la yidhahda u fiirso fanni ma marayno funuunta ka mida ilaa kutub baa ka alifay waxay ka mid tahay yani khidmada ay culimadu kita u qabteen maarata fannigan u qabteen fanni kasta markaan mawduuc marayno kitub baa ka alifan laabudda kitaab buu leeyahy heerkaasay gaadheen saas wey marka sababka labaad kaasi sababka koowaad wey sababka labaadi waxa weeye oo keena raawiga in la garan waayo oo majhuul lagu xukumayo waxa weeye raawigu sidiisaba axaadiis badan ma wariyo axaadiis badan ma wariyo weligiiba cimrigii hal xadiid buu sheegay hal xadiid ayaa weligiiba laga wariyey markaasaa bidabiicati alxaal mar hadduu wuxuu haystaba iska yaryahay oo xadiistuu haystaba ay yaryihiin ardo badan ma yeelanayo nin ama laba nin ama wax saasoo kaleeto uu yeelanaya maara intaasaa ardo oo xadiidkii un ka qaadatay ninkii lama yaqaano marka leanna waxa weeye dadka waxaa lagu yaqaano oo ruwaadda lagu garan karaa axaadiistaa lagu yaqaana nin kasta oo xadiid wariya oo xadiid laga sheego waa la dabageli markaasaa lasoo ogaanay xaalkiisa iyo wuxuu yahay iyo meesha joogi laakiin haddii axaadiistiisu iskaba yar yihiin waxaa iska yaraanaya wax ka qaato oo ardo ah mar haddii ciddii ka qaadatay ay iska yar tahay waxaa laga yaabaa markaa in la garan waayaba ninka kaata maarta iska majhuulya ma ujeeda masalan waxa weye isagoo iska safaroo iska socda yuu madiinoo kale iska soo mari nin la yaqaano ma ah markaasuu xadiid iska sheegay halkaa xadiid buu weligii sheegay uu iska noqon yaa yaqaano marka xaggee loo raadin ma ujeeda duurkiisa iska geliya weligii majaal xadiid iyo meel lagu sheegayo dambana laguma arag cid damba wax ka qaadatana lama hayo nin unbuu maalin xadiid ku tuuray kiina xadiidkii ka sheeg xaggee loo dooni marka waa majhuul marka asbaabta keentay ka mid tahay inuu xadiid yar yahay sidaa daraaddeedna cidda ka qaadatay ay iska yaraato xadiidka asbaabta keentay ka mid baabkaana waxay ka alifeen isagana kutub lagu magacaabo kutub alwixdaan alwixdaan macnaheedu waxa weeye waxay ku sheegayaan nin kasta oo hal nin keliya uu xadiid ka wariyey oo nin labaad uusan ka warin kutub alwixdaan baa la yidhahdaa imaam muslim baa kitaab ka alifay iyo waxa weeyaan isagana al- alxasan ibni sufyaan kutuba iyaguna ka alifeen kitaab mustaqila wey يعني كل من روى عنه واحد أو كل من لم يروي عنه إلا واحد هل كاسات دون نساء هل كاسات يدنا معنا وحوة يقول لك المعنى طيب waxa kamid ah sababka saddexaad ee keena raawiga in la garan waayay waxa weeye inuu ninkii ardaygiisa ahaa ee xadiidka ka warinayay uu iska soo gaabsado magaciisa uu ka gaabsado ama uu ka wahsaday ama macnaha sabab kalea ku bixiyey markaasaa wuxuu iska leeyahay xadaanii fulaanu hebel baa ii warramay ama wuxuu odhanaya xadaanii rajulun nin baa ii warramay aw xadaanii imra'atun haween baa ii warrantay magaceeda wuu yaqaanaa magaciisa ugu yaqaana laakiin wuu iska soo gaabsanaya maujeeda kaana waxaa lagu magacaabaa maxaa la yidhahdaa almubham baa la yidhahdaa mubhamaat fannigaana isaguna kitaab buu leeyahay almubhamaat kuwa la yidhaahdo macnaheedu waxa weeye waa ruuxaan magaciisii lagu sheegin laakiin magaciisii baa laga kinaayooday oo waxaa la yidhi hebel oo kale nin oo kale haween oo kaleeto ma ujeeda walaalkay baa ii warramay oo kaleeto adeerkay baa ii warramay oo kaleeto ma ujeeda saas oo kaleeto wey kuwaas waxaa lagu magacaabaa mubhamaad baa lagu magacaabaa ayib marka waxaa u dhexeeya marka jahaalada horta kulligood jahaalay soo gelayaan mubhamka iyo majhuulku waa isku mid laakiin faariq yar baa u dhexeeya faariqaa isaga ah yaa isku dayi kara majhuulka iyo mubhamka faariq yar baa u dhexeeya man lahaa saas wey jahaalada way waaf way iska waafaqsan yihiin laakiin ninna waxaa la yidhi waa hebel hebel ninna waxaa la yidhi waxa weye hebel ninna waxaa la yidhi masalan waa moxamed ibnu cabdillaahi laakiin daatadiisa iyo shaksiyadiisa lama yaqaan ninna waxaa la yidhi rajulun baa layska yidhi imra'atun baa layska yidhi daatadiisuna waa majhuulo magaciisina waa majhuul saasay ku kala gedsan yihin kan mubhamkaa magaciisii iyo daatadiisii waa majhuul kan laakiin kaleeto magaciisii waa la gartay laakiin waxa weye daatadiisii waa majhuul saas weeyaan saas weeyaan waxaa laga yaabaa markaa mubhamaadka in lagu ibhaamiyo horta kulligood mar haddii uu majhuul noqdo xadiidkiisu daciif buu noqon doonaa ka waran marka hadduu yidhaahdo xadaanii athiqatu xadaanii athiqatu waxaa ii warramay nin hiqa ah taasoo kale waxaa lagu magacaabay muxadisiintu yidhaahdaan altawhiiqu alibhaamu bilafdi اtawhiiq ujeeda atawhiiqu alibhaamu bilafdi tawhiiq wuxuu ku ibhaamiyey oo ninkii ku qariyey asagoo adeegsanaya lafdi uu kaga xikaanoonayo ninkaasu inuu iqa ahaa dayb ma la cuskanayaa mar hadduu ninkani ku xugmiya marka inuu iqa ahaa ma la cuskanayaa oo ninkaasi iqanimadaa uu ku xugmiyey kani ma kaga baxayaa jahaaladii mise kaga bixi maayo kaga bixi maayo saas daraaddeed baa wuxuu ku yihi walaa yuqbalu lmubhamu walow abhama bilafdi اtacdiili cala alasax ujeeda mubhamka la aqbali maayo oo waa majhuul walow waxa weeyaan haba yidhaahdo oo ha ku ibhaamiyo oo ha ku qariyo lafdii ku tusinaya cadaalanimo ku tusinaya lafdii uu ugu xugmiyey inuu caadil ahaa haba ku ibhaamiyo oo ha ku qariye marnaba lama aqbalayo sida xooga badan buu leeyahy macnaha inay khilaaf ku jiraad garanaysaa qole waxay leeyihiin xadatani iqatu hadduu yidhaahdo waa la aqbalaya ujeeda imaamu shaafici kitaabkiisa umka iyo kutubtiisaba saasuu odhanaya xadaanii iqatu buu odhanaya xadaanii iqadaasi markaa waa mubham waxayna keenaysaa xadiidku inuu daciif noqdo mubham hadduu noqdona waa majhuul macna saas uma aljahaalatu jahaaladii marka asbaabtii keenaysa waa saddexdaas imaa waxa weye raawigu inuu magacyo badan leeyahay oo midaan lagu aqooni uu ku sheego wa imaa inuu xadiid yar yahay oo wax ka qaatayba uu iska yaraado saa lagu garan waayo wa imaa waxa weeye in magaciisii uu iska soo gaabsado raawigu oo markaasi waxa weeye uu ku ka kinaayoodo magaciisii marka ay muxadisiintu garan waayaan nin loola jeedo hebelkan kaasa sidaas weeyaan mubhamka marka waxaa lagu gartaa iyo majhuulka inta mubhamka waxaa lagu gartaa inta badan riwaayaadka xadiidku kusoo aroora waxaa laga yaabaa in meesha la yidhaahdo uu yidhahdo xadatanii fulaanun oo riwaayaad kaleo xadiidku uu leeyahay ay soo arooraan oo magacaabaya yani waxay ka mid tahay yani jamcu turuq alxadiid fawaaidda ay leedahay bay ka mid tahay fawaaidda ay leedahay waxaa ka mid a mubhamaadka inay tawdiixiyaan waxaad ka helaysaa marka intaadan kutubta mubhamaadka aadin kitaabka xaafid ibn xajar ama ha noqdo kan tahdiibu tahdiibka ah ama taqriibka ha noqdo aakhirkiisa wuxuu ku sheegi doonaa mubhamaadka ku soo arooray yacni ummahaatu sita mar kasta ood aragto can rajulin ama can imra'atin ama can fulaanin ama can akhi ama can ukhti haddaad aragto ama can ummihi waxyaalahaasoo dhan mubhamaad baa la yidhahda wuxuuna xaafid ku soo aroorinayaa taqriibka ama tahdiibka aakhirkooda halkaasaad ka ka raadsanaysa mar halkaasaad u raadin marka waxa weeye haddii la gartay magacaana wuu sheegi oo riwaayo kale inuu kusoo arortay buu ku sheegay haddii la garan waayana saasu kaga tegi uma aljahaalatu jahaaladii uma markaa kadib aljahaalatu weeyaan macnaha ka sideedaad jahaaladii wey wa sababuhaa sababkeeduna ana araawiya raawiga qad takturu inay badataa laga yaabaa nucuuduhu sifaadkiisi iyo tilmaamihiisu inay bataan baa laga yaabaa nucuudda waxaa soo gelaya ama magaciisii ama laqabkiisii iyo macnaha waxa weye naanaystiisii ama kunyadiisii waxaaso dhan baa soo gelaya fayudkaru markaasaa waxaa lagu sheegi raawiga bigayri maa shay kayrkii ishtahara uu ku shuhroobay bihi isaga wax uu ku shuhroobay hayrkii baa lagu shegay macnaha wuxuusan ku shuhroobin baa lagu sheegaya ligaradin dan daraaddeed baa lagu sheegaya garadin macnaha waxa weye qasad raawigaasi magaciisii lagu yaqaanay ka leexday ama waa mudallis oo waa tadliis baa meesha ku jira tadliiskaasi nooce wey ya tadliis lisnaad miya allah yarxam waalidaykum tadliis shuyuukh wey ninka sheekiisa inuu ku sheego tilmaan aan lagu aqoonin soo tadliis shuyuukh maynaa ku soo bare waa maqantiin ayib marka inuu qarabka iyo danta uu ka leeyahay ay tahay inuu sheekiisa magaciisa inuu qariyo waa suurtagal inuuba macnaha waxa way isaga sheego ujeeddo kale uusan ka lahaynna waa macquul ujeeddaduu doonay ha kala ahaadee magacaan lagu aqoonin hadduu ku sheegayo shay aan lagu aqoonin waxay keeni kartaa inuu majhuul noqdo oo la garan waayo macnaha wasanafuu waxay alifeen fiihi yacni fannigaa dhexdiisa almuwadix yacni muwadixii bay alifeen almuwadix kii caddaynayey macnaha kii caddaynayey noocaa wax alla wixii oo dhan bay ka alifeen maarata waqad yakuunu inuu hadaa laga yaabaa raawigii muqilan mid xadiid yar falaa yakturu oo falaa yakturu markaa ma badanayo alakdu qaadasho canhu kaa laga qaato cidda ka qaadataa markaa iska yaraanaysa fayasiiru majhuulan markaas saasuu marka majhuul iyo nin la garan waayo uu ku noqonaya maarata wasanafu waxay ka alifeen fiihi dhexdiisa alwixdaan bay ka alifeen kutub alwixdaan isagan aw amase laa yusamaa lama magacaabayo raawigii oo magaciisii baaba la iska dhaafaya ikhtisaaran soo gaabin daraaddeed waa la iska soo gaabsanaya markaas la iska leeyahy fulaanun wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday isagana almubhamaatu kutubta macnaha mubhamka kutubta mubhamka ka hadla ayaa iyagana macnaha waxa way dhexdiisa ahaatay walaa yuqbalu la aqbali maayo almubhamu mubhamkii la aqbali maayo ninkii magaciisa la qariyey walow ubhima haba la qariyo bilafdi tacdiili ama walaa yuqbalu la aqbali maayo almubhamu xadiidka mubhamka lama aqbalayo walow ubhima ninkaa haba lagu qariyo bilafdi tacdiil lafdi ku tusinaya iqanimo iyo ninkaasu inuu iqo ahaa haba lagu macnaha waxa weeye qariye haba lagu ibhaamiyo calal asaxi sida macnaha saxiixnimada badan ee macnaha raajixa maarata walow haba yidhahdo xadatanii iqatu haba dhaho xadatanii alcadlu ha yidhaahdo xadatanii adaabitu ha yidhaahdo lafdi iqanimo ku tusinaya haba ku haba ku qariye mar hadduusan magaciisii sheegin oo u qariye waxa weeyaan daciif buu noqonaya sababka loo leeyahayna waxa weye waxaa laga yaabaa ninkan inuu imaam yahay odhanaya xadatani iqa ninka imaamkaana hadduu iqa ninka ku xukumo yidhahdo fulaanun iqa waa la qaadanaya kan maxaa loo diiday marka waxaa loo diiday bay leeyihin hadduu magaciisa sheegi lahaa waxaa laga yaabaa waxyaalo badan uusan ka ogeyn inay culimo kale ka ogaan lahaayeen rag kale agtiisa inuu daciif ka noqon laha baa laga yaaba leanna qadiyadan taata tawsiiqa iyo tacdiilka iyo tadciifka waa qadiya ijtihaadiya nin walba ninkaa wuxuu ka og yahay inbuu ku xukuminaya saas daraaddeed arkaysaa fulaan nin hebel wuxuu ku xukumay inuu siqaya mid kalaa imaanaya markaasuu daciif ku xukumaya nin walba wuxuu ka og yahay buu ku xukumaya marka waxaa suurtagal ahaan lahayd ninkan uu leeyahay xadathani iqatu hadduu odhan laha hebel ibnu hebel in la heli lahaa nin caalimo u helo maaragtay wax macnaha lagu dhaleeceeyo u helo maaragtay oo ceeb ka og inuu jiraa laga la heli lahaa baa laga yaaba sidaa daraaddeed ixtimaalkaa daraaddii ayaa marka loo tuurayaa walow macnaha waxa weeye abhama bilafdi tacdiil sidaas wey fain sumiya fasaacida walam yuwasaq famajhuulu lxaal wa huwa almastuur fain sumiya raawigii haddii la magacaabo oo magaciisii lagu sheego oo wanfarada uu kala keli noqdo waaxidun hal nin canhu xaggiisa hal nin baa wax ka wariyey famajhuulu lcayn baa la dhahaa aw itnaani ama labaa ka warisay fasaacida iyo wax ka badan walam yuwasaq wax tawtiiq lamana tawtiiqinin famajhuulu lxaal baa la yidhaha isagana wa huwa almastuur wey mastuurna waa la yidhahdaa majhuulu lxaalna waa la dhahaa ayib ninkii haddii magaciisii laga kinaayoodo fulaan la yidhahdo ama rajul ama imra'atin la yidhahdo waa mubham baa nidhi ayib haddii magaciisa la sheegana oo la garan waayana waxaa la yidhahdaa majhuul baa la yidhahdaa magaciisii baa la sheegay ayib magaciisa marka la sheego haddii uu hal nin ka wariyo oo cid kale aysan ka warinin hal nin keliyataa xadiid ka wariyey cid kaleo wax ka warisa lama hayo ninka noocaas oo kaleetaa wax tawtiiqiyey oo culimmada ka mid a ama a'immada ka mid a oo tawtiiqiyeyna lama hayo cid kalena kama warin ilaa hal nin mooyaane ninkaas waxaa lagu magacaabaa majhuululcayn daatadiisiiba ma la aqooninba daatadiisiiba lama yaqaan rawaa canhu waaxidun walam yuwasaq hal nin baa ka wariyey wax tawtiiqiyana lama hayo waxa weeye majhuululcayn baa la yidhaha daatadiisii lama yaqaana way macnaheed shaksiyadiisaan la aqoonin ayib haddii laba nin iyo ka badan ay ka wariyaan magaciisii baa la sheegay ogow laba nin iyo ka badan baa ka warisay wax tawsiiqiyey oo a'immada ka midana lama hayo oo wax ka sheegay saasoo kale hadday dhacdana waxaa la yidhaahdaa majhuululxaal baa la yidhahdaa macnaheedana waxa weeye shaksiyadiisii waa la gartay laakiin waxa weeye arrintiisii baa la garan waaya wuxuu ku sugnaa ujeeda masiquu ahaa ma damiin buu ahaa ma daabit buu ahaa ma caadil buu ahaa ma faasiq buu ahaa xaaladiisii baa majhuul laga yahay laakiin shaksiyadiisii baa la gartay maadaama laba nin iyo ka badan ay ka wariyeen kaasna waxaa la yidhahdaa majhuululxaal majhuulka marka laba qaybood majhuululcayn iyo majhuululxaal majhuululcaynku waxa weeye man rawaa canhu man lam yarwi canhu ilaa waaxidu walam yuwasaq ujeeda majhuululxaalkuna waxa weeye man rawaa canhu itnaani faakar walam yuwasaq haddii raawiga la tawsiiqiyo walow hal nin baa ka wariyey oo a'immada mid ka mida uu yidhaahdo iqatun uu yidhaahdo ama saduuq uu yidhaahdo oo uu ku xugmiyo majhuulnimadii waa ka baxayaa marka walow hal nin baa ka wariyey jahaaladii marka waa ka kor noqonaysaa oo uu ka baxayaa maarag nin la yaqaanu noqonaya marka nin la yaqaanu noqonaya bishari laakiin hal shardi baa loo dhigaya shardiga loo dhigay waxa weeye ninka imaamka ah ee siqanimada ku xugmiyey xukumkaa siiyey waa inuusan ahayn a'immada lagu yaqaano inay ragga majaahiisha ay tiqadiyaan nin majhuul ah qaacidada culimada qaacidadooda waa kala gedisan tahay culimada qaar waxaa jira ninka marba haddaan jarxi iyo wax kashee lagu ogeyn walow haben la garan waaye waxay odhanayaan siqatun raggaa marka waa inuusan ahayn waxaa ka mid a raggaa ibnu xibbaan ibnu xibbaan wuxuu macruuf ku yahay iyo cijli isagana kitaabu ducafaa buu leeyahy waxay macruuf ku yihiin tawtiiqu lmajaahiil qaacido ballaadhan bay leeyihiinoo waxa weeye kullu man lam yucraf bijarxin fahuwa cadlun bay leeyihin nin kasta oo waxba lagu ogeyn oo waxba laga sheegin waa caadil bay leeyihin waxaa soo gelaya markaa ninkii haddii shaksiyadiisiiba la garan waayo agtooda waa caadil saa daraaddeed baad arkaysaa yacni fii kitaabi iqaat oo uu leeyahay ibnu xibbaan iyo cijli kitaabtiisa isagana isag kitaabu iqaat buu leeyahy waxaa ka buuxa rag a'immada kale agtooda majaahiilka ah oo ibnu maciin ama axmed ibnu xambal ama cali ibnu madiini ay yidhaahdeen waa majhuul laakiin uu isagu odhanayo iqatun waa inaad ku baraarugto marka waa inaad ku baraarugto sidaas weeyaan shardi markaa waxa weeye ninka tawsiiqinaya ee tawsiiqiisa loo ictimaadayo ninkan halka nin uu ka wariyey ama labada nin ay ka wariyeen ninka tawsiiqiisa loo ictimaadaya waa inuusan ahayn culimada qaybta lagu yaqaano inay ragga majaahiisha ay tawsiiqiyaan waa ina shardigaasaa shardiga saas wey fain sumiya haddii la magacaabo ninkii magaciisii baa la sheegay wainfarada waxaana kala keli noqday canhu xaggiisa waaxidun hal raawi baa kala keli noqday canhu xaggiisa famajhuulu lcayn baa la yidhaahdaa waa majhuulu lcayn aw isnaani ama labaa kala keli noqotay iyo fasaacida wax ka badan walam yuwasaq lamana tawtiiqinin oo macnaha waxa way aimada mid ka mida muusan fiqanimo ku xugminin famajhuulu lxaal baa la yidhahda wa huwa almastuuru waa mastuur macnaha waxa weeye mastuur haddii lagu yidhahdo iyo majhuululxaal hadii lu yihahdo waa isku macno macna waa ninka ay laba ninay ka badan ka wariyeen haddana aan wax fiqanimo ku xugmiyan lahaynin uma albidcatu ima bimukafirin aw bimufasiqin faalawalu laa yaqbalu saaxibaha aljumhuur waathaani yuqbalu man lam yakun daaciyatan fi lasax ila in rawaa maa yuqawi bidcatahu fayuraddu cala almukhtaar wabihi saraxa aljawsajaniyu shaykhu nisaa'i waa waxa weeye waa sababkii sagaalaad ee asbaabtii dacniga ka mid ah uma bidcatun waa kiina soo yidhi mogta bidcadii wey marka mukhaalafadii baan ka soo baxnay haddana waxaa inoo dambeeyey jahaaladii baa inoo dambeysay bidcadii iyo waxaa inoo laaban markaa suuulxifdigii labadaasaa inoo laaban uma albidcatu bidcadii imaa bimukafirin inay tahay shay gaalnimo gaadhsiiye inuu ruuxu bidcanimada kula yimaado oo bidcadaasi ay tahay mid gaalnimo gaadhsiinaysa mubtadiceeda saaxibkeeda aw bimufasiqin ama mid faasiqnimo gaadhsiinaysa inay tahay bimufasiqin yacni waxa weye gaalnimo ma gaadhsiinayso laakiin waxay ka dhigaysaa saaxibkeeda faasiq bay ka dhigaysaa falawalu midka hore ee bidcada mukafirka laga helay mukafirada gaalnimada gaadhsiinaysa ninkii ku dhacay laa yaqbalu ma aqbalayaan oo ma yeelayaan saaxibahaa bidcadaa saaxibkeeda aljumhuuru jumhuurtu waxba kama yeelayaan jumhuuru lmuxaditiin ninka bidcadiisu mar hadday gaalnimo gaadhsiisan tahay waxa weeyaan waxba lagama qaadanayo ayib wathaani ka labaad ee bidcadiisu aysan gaalnimo gaadhsiinaynin laakiin waxa weeye ay fisqi gaadhsiinayso yuqbalu waa la aqbalayaa xadiidkiisa maa lam yakun hadduusan ahayn daaciyatan mid bidcada dadka ugu yeedha hadduusan daaci ku ahayn oo jidadka uusan la taagnayn waa laga yeelaya fil asaxi sida macnaha xooga badan wey macnaha ilaa in rawaa inuu weriyo mooyaane maa yuqawi wax xoojinaya bidcatahu bidcadiisa xoojinaya oo fa yuraddu waa la radinaya hadduu weriyo wax bidcadiisa xoojinaya cala almukhtaari sida xooga badan iyadana sida la doortay macnaha macnaheedu waxa weeye bidcadiisu waa mufasiqa ee mukafir ma aha ayb waa mubtadic bidcadiisana dadka uguma yeedho wuu iska aaminsan yahay laakiin isagaa iskala fadhiya gurigiisuu kula fadhiya waxaa sida sida xooga badan waxa weye ninka noocaas oo kale ah xadiidka uu wariyo in laga qaato ayib shardi kale uu ku xidho waxa weye shardiga marka laga qaadanayo xadiidka uu wariyey waa in uusan macnihiisa marka la fiiriyo uusan xoojinaynin bidcadii uu kani aaminsanaa hadduu xadiid ninka lagu ogaa inuu qadari ahaa oo uu wariyo xadiid qadariyada xoojinaya iyo macnaheeda ma ujeeda laga qaadan maayo walow daaciba yuusan ahaanin khawaarij waa maalan xadiid khawaarijtii mabaadideeda xoojinahayuu wariyey laga qaadan maayo shiici weeye maalan bidcadiisu waa shiica tashayucu wey markaasu wuxuu xoojiyey wuxuu wariyey xadiid yacni waxa weye xoojinaya mabaadiu shiica isagana laga qaadan maayo saasuu ku yidhi wa bihi midkaa isaga ah oo ninka walow yuusa daaciba ahaanin inaan laga qaadanayn wixii bidcadiisa xoojinaya bihi midkaa isagaa buu saraxa caddeeyey aljawsajaaniyu jawsajaani ayaa caddeeyey shaykhu nisaa'i ahaa abu daawuud iyo nisaa'iba sheekh buu ahaa kitaab macrifat rijaal layidhahdu leeyahay oo mujalad yar ah saas weeyaan ayib bidcadii marka waa dacniga sagaalaad ama waa sababka sagaalaad ee raawiga lagu dacniyo ama raawiga lagu dari karo wey bidcadana waxaa la yidhahdaa inuu ruuxu ilaahay ugu dhowaago subxaana wa tacaala wax aan shareecada ku sugnayn nebiga aan ka sugnayn sal alay wasalam ilahay inuu ugu dhawaado inu isku daybo oo uu ictiqaadiye inay sharci tahay waxaan sharci ahayn saas wey mubtadaca kaasaa la dhaha bidcadiisa ama ha noqoto muctaqad ha noqoto ama ha noqoto camali ha noqoto marba hadduu mubtadic yahay waxa weeyaan waa dacni ku jira raawiga oo lagu duro wey bidcadu marka waa laba qaybood bay noqonaysaa bidca saaxiibkeeda gaadhsiisa gaalnimo oo uu ku gaaloobayo iyo bidco aan gaalnimo gaadhsiinaynin laakiin faasiq ka dhigaysa adnaa darajaati lbidcana waxa weeye inay faasiq ka dhigto saaxiibkeeda faasiq inay ka dhigto waa darajada ugu hooseysa wey mujeeda haddii kale waxa weye inay gaalnimo gaadhsiiso wey ayib labadaa mid ka mida wey marka kolba shayga uu ninkani bidcada kula yimid bayna u noqonaysaa bidcadani ma gaalnimay gaadhsiisan tahay mise waxa weye faasiqnimay gaadhsiisan tahay haddii marka bidcadiisu ay gaalnimo gaadhsiisan tahay oo qeybta hore ah wuxuu xaafid leeyahay jumhuurulmuxadisiin waxay leeyihiin ninka bidcanimada bidcada mukafirada a la yimid wax riwaayada oo laga aqbalaya ma jiro wax riwaayada oo laga aqbalaya wax xadiid oo laga warinayo toona ma jirtu leeyahy saasay jumhuurulmuxadisiin qabaan jumhuur hadduu ku yidhi aqwaal daciifa meesha ku jira oo qaar baa waxay leeyihiin waa la aqbalayaa mutlaqan qaar baa saa odhanaya qaarna waxay leeyihiin hadduusan aaminsanayn beentu inay u bannaan tahay oo uu ahaa nin aaminsan inaysan beentu bannaanayn nebiga in lagu been abuurtana aysan bannaanayn hadduu sidaa aaminsan yahay waa laga qaadanaya haddii kale laga qaadan maayo qaar sidaasay leeyihin laakiin jumhuur muxadisiin waa siduu xaafid sheegay oo waxa weeye in aan ninka mukafirada ku dhacay aan wax riwaayadoo laga aqbalaya aysan jirin ayib xaafid marka wuxuu leeyahay baabkaasi in aada looga fiirsadaa yaa laga maarmaana buu leeyahy maxaa yeelay dawaa'ifta ama firaqda islaamiga ee islaamka soo martay taariikhdiisa ama ilaa yowmina ma maanta ilaa hadda maaragtay maraya waxaa dhacday buu leeyahay qolo kasta qolada kale inay gaalnimo ku xukmiso xataa waxa weeye qoladan macnaha waxa weye mushabbihada ah ee ilaahi subxaana wa tacaala makhluuqiisa u ekeysiiyey waxay gaalnimo ku xugmiyeen mucadilada ilaahi subxaana wa tacala sifa oo dhan u diiday gaalo inay yihiin bay arkayeen ujeeda mucadiladuna kuwan ilaahay sifaadkiisa diiday waxay u arkayeen salafka caqiidadiisii oo ilaahay sifaadkiisa in loo suga walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh